إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ka fuliyey gobollada jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ciidamada dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacaba ku dhaawacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo waxaa gebi ahaanba joogsaday shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii uu xoogaystay khilaafka askarta maamulka puntland iyo maleeshiyaadka b s f a tababaratay dowladda maraykanka beesha ashraaf ee degta gobolka baay ayaa malaaq ku dooratay deegaan ka tirsan walaayadaas walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda masar iyo xubno kale ayaa gaaray dalka eritreya doon ay lahayeen ganacsato soomaaliyeed ayaa ku gubatay jasiirad ku taalla xeebaha dalka cumaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka janaayi cabdulle ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa waxaa ciidamada lala beegsaday kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalka ka dhacay deegaan janaayi cabdulleh ee hoostaga magaalada kismaayo halkaas sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay tiro madaafiica ku garaacay xare askarta dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka elbaq ee gobolka shabeellada dhexe madaafiicda ayaa ku hobatay xaradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray inta uu la eg yahay ciidamada dowladda federaalka ayaa laba qof oo shacaba ku dhaawacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu maalintii shalay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo rasaas ku furay laba wiiloo dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka magaaladaasi ku dhaqnaa wararka laga helaya magaalada ayaa waxay sheegayaan in dhallinyaradani uu rasaasta ku furay askariga ay dhaawacmeen mid ka mid ahna uu soo gaaray dhaawac halis ah magacyada labada wiil ee uu dhaawacay askariga ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu kala sheegay cabdiwahaab xaaji isxaaq iyo mawliid maxamuuda cabdiwahaab ayaa sida la sheegay waxay rasaasta ka haleeshay dhuunta halka mawliidna ay dhex martay caloosha dadka magaalada ayaa waxay ku waramayaan in dhaawac labadan dhallinyaro la geeyey isbitaal ku yaala magaalada mandheere ee deriskala ah degmada baledxaawo ee gobolka gedo halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda askariga dhallinyaradan rasaasta ku furay ayaa isna magaciisa lagu soo gaabiyey farxaan wuxuuna magaalada dhex marayay isagoo aan qorigiisa ka warqabin ammaankan uusan u xirnayn sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka magaalada ku dhaqan goobaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa si joogtaa uga dhaca dhacdooyinka noocan ah iyo dilalka bareerka ay geysanayaan askarta ka amarqaata xasan sheekh maxamuud iyo maamuladu shisheeyaha dalka ka dhisay kolsii horeyse ayeen ahayd markii sidan oo kale ay askar ka tirsan dowladda federaalka dad shacab ah ku dileen degmooyin ku yaala gobolka banaadir mana jirto wax tallaabaah oo ay dowladda federaalka ka qaaday inay tallaabo qaada iska badaaye askarta ayaaba sii laba jibaaray beegsigooda ku aadan dadka shacabka ah waxaa gebi ahaanba joogsaday shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii uu xoogaystay khilaafka u dhexeeya askarta maamulka puntland iyo maleeshiyaadka b s f a tababaratay dowladda maraykanka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan wararka inaga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ku waramaya in gebi ahaanba ay istaagtay shaqadii duulimaadka iyo guud ahaan howlihii uu bixinayay garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib xiisad soo kala dhexgashay ciidanka taabacsan puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee uu samaystay maraykanka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay xiisado ka taagnaayeen magaalada boosaaso ee uu ka arrimiyo maamulka iskugu yeera puntland ayaa lasoo sheegayaa in khilaafka ka dhexeeya labada dhinac ee aan soo xusnay uu gaaray heer ay hakad gasho shaqadii ka socotay garoonka diyaaradaha oo aysan jirin wax duulimaad ah oo baxaya iyo kuwa soo caga dhiganaya intaba xiisadan ka dhex aloosan ciidanka ka amar qaata madaxtooyada garowe iyo maleeshiyaadka b s f ee taabacsan xukuumadda washington ayaa ka dhalatay kadib markii ay labada dhinac isku qabteen isticmaalka garoonka maleeshiyaadka b s f ayaa ku andacoonaya in laga hor istaagay islamarkaana loo diiday in dhaawacyada ciidankooda ah laga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso intaasi kadib taliska maleeshiyaadka b s f ayaa soo saaray hanjabaad culus oo uu ugu digay shacabka degan agagaarka garoonka iyo diyaaradaha tega magaalada boosaaso shaqada joogsatay ayaa sidoo kale timid kadib markii xalay ay b s f ta ku celisay digniinteedii hore iyadoo intaasina ku dartay in aanu weli xal rasmi ah laga gaarin arrinta garoonka ayna u digayaan shacabka iyo shirkadaha duulimaadyada maamulka puntland ayaa isna dhinaciisa jawaab ka bixiyey tallaabada maleeshiyaadka b s f ta waxa ayna hoosta ka xariiqeen in wax xaalad cakiran ah aysan ka jirin boosaaso islamarkaana ay tahay nabadgelyo si kastaba ha ahaatee maleeshiyaadka b s f ta ee uu samaystay maraykanka ayaa isku arkay in ay yihiin maamul madax bannaan oo ka garab dhisan kan puntland arrintan ayaana durbaba dhalisay xiisad xoogan oo laga dareemayo boosaaso oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada b s f iyo kuwa puntland beesha ashraaf ee degta gobolka baay ayaa malaaq ku dooratay deegaan ka tirsan walaayadaas warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali xaflad ballaaran oo malaaqa cusub ku dooranaysay beesha ashraaf qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah ee baay caleemasaarka malaaqa beesha ashraaf ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya kulan wadatashi ah in muddo a socday oo u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa la isla gartay inay doortaan malaaqa cusub oo ku hogaamiya shareecada islaamka waxayna doorteen beesha sharaaf ee degta qaybo ka mid a dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka baay sheekh xasan maxamed ibraahim loona garan og yahay malaaq matow munaasabadda caleemasaarka waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka marti sharaf kale oo isaga kalimid degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada baay iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha beesha sharaaf kuwaas isku dhaarsaday inay garab istaagi doonaan malaaqa cusub ay doorteen tankelah ee ugaaskana ilaahay hiyan kaalmay ilaahayn gargaara kollay macashiyaana insha allaahu maylay faraane taqwa allaahi casa wajal inii mayba maybaan tuugana ilaahay subxaanahu watacaala inii garabgala walaalona oo aragday ku dambooyan mayba lenaa kollay assamca waadaaca ilaahayna faray nabijeenna faray waad hogaansanaaneen kollay ilaahay maybana lee wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu tolkii reer ashraafeed emayn lahaa ini una malaagii usub la shaqayn ini una malaagii hadda dooranaan gobolkan baay-e ini una la shaqayn hoog i xiile i xooloba la garab surun ilaahay kitaab shay in iska gargaar ashraafay raalimihiidina anti unu malaaga garab surugno warshe indiidne cadiinna ilaahayba cadiin eray amiinkin amiirkin cadii ilaaheen eray waajiba niyata sunu ma aha diyaar miinina ini un ilaahay kitaabsha iniska gargaarna jihaadka safka hore asharaafta safka hore ka jarta diyaar mangiinina ilaahayna u markhaata insha allahu tacaala ilaahay bana u bannoo markhaata insha allahu diyaarayna galbagaana niidaana ka faraxsana sidoo kale waxaa xafladda caleemasaarka malaaqa cusub ee ashraaf iyagana dhankooda ka hadlay martidii kasoo qaybgashay ee ka kala socday qabaa'ilada degwilaayada iyagoona si diiran u soo dhoweeyey malaaqa waxayna ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan mayan mahadnagaane beele reer ashraafeed yaan mahadnagaan mayanka mahadnagaane weerantiohani weeran oo unun ha ajiibnay onkooyne xaaladda on kasuguna nii la ogaada e siin la ogaani allen siin la ogaani aw malaag ha dhooga kilen malaagi guntis markiisu dareerawn anqosolaw ha ka horkooya anqosolaw markiisu reedda ejaan ilaahu khayr kuweel yoon araayan ilaahay ha kuweel shacabkana ilaahay yoona dad muslimiin e malaa amiirsho caddi aan ilaahay ha kuweelalen may ka darey dalkan geeska afrika in badanoo dulle ah iyo duulaanka ah dadka muslimiinto geeska afrika ku noolna derdaaryara sii fade dullu maraykanka dabadhelif etoobiya doqun burundi ee dantismugoro yugandhasa iyo dalkeen duulaanka ah duulkan geeska afrika ku nool iniona aragda gacmo is isqobtanaano isqobsataano inti dulle ahudin islaam diidaasa derbi waxaan iskula jeesinaan taas derdaara oo et dugga hadda la dooradi may lahaasuun duggii duulkii asharaafe dinu islaamka hoggaamay allaha kuwalakilan
hooba maarata doorana hegon walasuu bene besa ha maarata irida idine banaysan bane maarata shaga makiliini usun yaalan weelan usun aynagnay milanqooshaley salaakroori aynagnay anti wala logobada walay maslaxadda baa geega may markaata keenaund lanku walaalkee hateson doorateen lan iidan fayla dooratan ilaahay maanasin waafaji oo naftatiidan may markaata ka keenaa inti laaluu kheyreeyi sheekh xasan maxamed ibraahim oo ah malaaqala caleemasare ayaa ka hadlay xafladda waxa uu sheegay inay garab u yihiin jihaadka ka socda dalka soomaaliya isagoona codsaday in la garab istaago maadaama loo dhiibay mas-uuliyad culus sidig arma ama siddo-o mayoha faryiŋam isdirdaaraŋeh yayka darfaday beeleŋ reere sharaafed yakmarye hortu uleesadiisiŋ haniŋ rorteŋ ama beycadiisiŋ niŋ likooyteŋ siinka gaadni ulees micishiyena siinka gaadni tan horta saasaŋ ogaadasaŋ mayna ballaŋ eha anti wal igoodaan eh midmanada tiiting may waa qaraabanada hariirshe danno hogin addinya aakhara balle maddi ising midowtan mujaahidiinta umdang nagalaasan ini unka dedaana taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar tankele may odsinoo eh ini qof kosada dadka ulmada mis akhyaarta noo horeytiban sheegasiyu farto faara biyaasma foolma dhigaas ini ising heggininkink surugne garabning nagatan wa tacaawanuu cala albirri wattaqwa silan eri weelan alla ku-obsiinti iyo mayleraay tacaawunkaas dhateen ka teegnaada taasna may wahan odsiiw walaay bani aadunga ina unka galadnon si may wahan nasteexa ina ninka nasteexoy ugu dambayntii munaasabadda caleemasaarka malaaqa beesha sharaaf ee ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona sheegay inay soo dhoweynayaan oo ay u hambalyeynayaan malaaqa cusub ay duubatay beesha sharaaf ee degta wilaayada baay sheekh xamse abujacfar ayaa ku wareejiyey malaaqa cusub kitaabka qur-aanka kariimka raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qori cusub oo aki afartan toddoba ah booshiisa oo ay rasaasi ku cabaysan tahay marka walaayada may hadhowayaase naqiibka cusub maylana naqiib hadhowaaw eediyada ngaxambaliyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana may ha ka dhowaayana qalbo furun iyo laab furun oo waasaace hodaagasa usi iyo reershayba daagasa iyo ha ka dhowaayana marka inka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh oo runtii ah risaaladii ilaahay subxaanahu watacaala hanin dejii samaawiga hayti ahna kan ilaahay nii waajib waale in laka dhaqama waana laska xukum iyo ka wareejiya ugaaska ugaas oo la wareeg beelakinka talagali jazaaka allahu khayr ilaahay subxaanahu watacaala keewaala ugaas raayatu tawxiid raayaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala nii waajib waale inu una difaacana raayadaasa iyo ka wareejiya naqiibka kanna maybu ahaa waa qore ak forty seven oo cusayba araga haytan qasnadiska teeganta usiina insha allahu tacaala hadaayaadka naqiibka lanka talagalaya kamidata usiina ka wareejiya insha allah kanna booshkii shayu qasnadoojayna buuhanka jaran jazaakum allahu khayran usiina ka wareejiya oo la wareeg kanna waa furaagii gaadiidkii usanka khadmeeyey fadi umutahsay doorrate wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan ka dhacay munaasabado ballaaran oo beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka ay ku doortaan ugaasyo ku hogaamiyo shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka maxamed ciise ayaa ka warramaya degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa si heersar ah loogu soo dhoweeyey askari kasoo goostay ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabkuu ugu biiray askarta dowladda federaalka iyo wax sabab uu ahaa kasoo bixitaankiisa cali cabdiraxmaan ibraahim waa askariga soo goostay wuxuu ka mid ahaa askartii sida dirqiga ah ugu badbaadiyey weerarkii cusweyne ee ka dhacay wilaayadii islaamiga ee galgaduud wuxuu sheegay in dagaalka cusweyne ay si xun ugu jabeen ayna dhalisay middaasi in ilaa iyo hadda ay ciidanka ay u qaybsameen kuwa hubka dhigay kuwa ka firxaday furimaha iyo kuwa isku soo dhiibay mujaahidiinta xarakada al-shabaab dagaalkii cusweyne iyo kuwa la midka ah ayaa ciidamada dowladda ilaa iyo hadda dhegtooda kasii guuxaya sida laga dheehanayo wareysiyada ay ciidamada bixiyaan iyo xubnaha dowladda ka tirsan haddaba cali cabdiraxmaan oo ah askariga soo goostay ayaa ka warbixinaya sida uu ugu biiray dowladda federaalka iyo wax uu ugu soo baxay cali cabdiraxmaan ibraahim walaal eedi eed aan ka dhawo dhalashaday gobolka bokoolo laakiin hadda xamara ku kooy xamar diyaraanga igalli murtadiintaga iduufsadeen dhalinyarada jinkee ee igalgaaliyaan dayaraantee ka gali haddana maskax ahaan raayiga markeena fiiriyen waljar intii ahayna ogaadi haddana ku nagadi insha allah too bisheen may ku raayay xamar xamara kukubiiri wadanka la difaacee yareen mayba wadanka soomaali alanka baluuga lindhamadee la ere diinga lindhamadee lileemi dheegna laakiin alanka baluuga lindhamadee la ere towbaraha etoobiya wuxuu intaa ku daray inuu ka mid ahaa askartii ku jirtay dagaalkii cusweyne maalintaasi maxaa dhacay isaga ayaa ka warbixinaya maysenayihiin galgaduud ilaa iyo oosweyne seeneeda wallaahi weerarkaas halsaa si ana jeela halsa haraabnami weerarani bilaawada herada murtadiinta way qobsaday reed mujaahidiinta amaba meel raayi meeli inherti reed heraday maalgaaditi walidhomba walna wala wareegay mayba dhimasho ii dhaawa aan wala ku dhiyi horta lantiyadiis inkoyna subaban dhamadaana lanka markii sababtiis way too dhamadee dad badan oo ka dhamaday saaxiibaday ayna jareen reed dagaalkaasna mayba meel raayay dad badan ka dhamaaday markii meelu ku badbaadnay galcad meel raa kooy galcad markii unu kooyna meela dhaawa i wala shisheenay markaas kubaada gaadida meela kurani amara kooy markii amar una seenay ciidanka dhomba shal fariiri wali hiiraanka dhii wali oo mayba meel raa gobolada soomaaliya aan shal qiibsameen birshoon waaba goryaalshii u gadadeeno hore aan baxeen birshoon mayba meel raa too bisheeneen muslimiinta horan rahen goryaalshii horan la baxeen kadib wuxuu tibaaxay in wilaayada bakool si wanaagsan loogu soo dhaweeyey hadallada loo sheegi jiray ee suurad xumeynta ahaa uu noqday mid been ah wilaayada islaamiga la laariri kaasubadame bomelra fasahanya lankaasi kuwa laari den amnigaysa nadiif agmoodi lang igasha gashaadi male mebwa meel badano wilaayada roogdoonaha aragi lang itaabadiina male gang itaabadiina male se amni ee amnigay oo suganyatiyeglokoy wilaayadana mebwa safaylaha indhawaaya maasha allah aniga go-aankay maskaxday ku kooyi intii muslimiintana kabiiro oo maybuwa meel raaye hor ahaan hadda asaabmihini laakiin hor ahaan asaaban hayne wali indirifaday baaga indirifaday haddii odkay dhegensadaama maybuwaha odkay aanwo dad badan akase haasu ku nagda arfaday haddana hariirana la sameeyo maaba jaro sheekada waraysiina ka jarnay hobana kaftamo en horta sananay ka sheegaa iisalhan indhohay wal aslehmee en dadkaasay dadkii deiraan borto gooriyaan an rajari en yoo saasaytaan hadda safaylalah indhohay amnigay maasha allah waxaa aada u soo badanaya askarta dowladda federaalka kasoo goosanaysa iskuna soo dhiibaysa shabaabulmujaahidiin waraysi laga qaaday askartan ayayna ku sheegaan in loogu cabsiin jiray haddii ay u tagaan mujaahidiinta ay dhibaatooyin kala kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda ee masar iyo xubno kale ayaa gaaray dalka eritreya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan waxaa magaalada asmara ee dalka elitariya booqasho rasmi ah ku tegay mas-uuliyiin ka socota dowladda masar uu majiraha u hayo cabdifataax asiisi wafdigan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ninka lagu magacaabo beder axmed maxamuud ayaa gaaray dalka elitariya halkaas uu kula kulmay madaxda waddankaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka elitariya wasiirka arrimaha dibadda ee masar waxaa weliya mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxa sirdoonka dalka masar ninka lagu magacaabo cabaas kaamil dhinacyadan ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira amniga badda cas iyo qodobo la xiriira xaaladda mandiqada wafdiga ka socday dalka masar ayaa ku wareejiyey madaxweynaha dalka elitariya fariin ka socota hogaamiyaha afgembiga dalka masar cabdifataax asiisi tan ayaa kusoo aadaysa xilli xaaladda u dhexaysa masar iyo etoobiya ay cerka isku sii shareertay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan doon ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed ayaa ku gubatay jasiirad ku taalla xeebaha dalka cumaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doon ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo ku gubatay xeebaha dalka cumaan doontan oo lagu magacaabo blue star oo badeecdo kala duwan siday ayaa ku wajahneyd dekedda boosaaso doontan ayaa xalay saqdi dhexe ku gubatay jasiirad ku taalla xeebaha dalka cumaan doontan oo ahayd mid ganacsi ayaa waxaa la sheegay in ay lahaayeen ganacsato soomaali ah islamarkaana ay u rarnaayeen badeecado kala duwan sidoo kale wararka ayaa sheegaya in doonta gubatay ay markii hore kasoo shiraacatay dekeda magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta halkaasoo ay kasoo qaaday badeecadaha kala duwan marar badan ayaa waxaa sidan oo kale u gubtay dooni ay lahaayeen ganacsato soomaali ah kuwaasoo ku socdaalayay badweynta hindiya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa